الحمد لله الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا كبيرا ما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما كتاب البيوع كتاب تضبية تبنات من صحيح هذا السنن و kitaab albuyuuc kitaabkii ka warramayay iibka nidaamkii mucaamalaadka iyo fiqiga islaamiga iyadoo axaadiidta aynu ku arkayno daliilada beeca haddii uu yahay qur-aan iyo xadiidba iyo xukunkiisa oo inuu xalaal yahaya iyo xigmadda ku jirto ah xaqad ummaddu ay ku kala macaashayso lagu kala faa'iidaysanayo iyo arrinka aada u badan doono aadaabta bayca iyo wax kala iibsiga oo lagu sheegi doono wixii xalaala iibabka iyo wixii la diiday iyo waktigii islaamka ka hor kuwii jira ee la sugay iyo kuwa imanka la diiday kuwa kadib la diiday iyo tacriifka oo intaba ka sii horeeya shuruuduu leeyahay iyo arkaan lawaaxiq baabo badan oo la socda oo ku tirsan kitaab ulbayc lahu mabaaxis dhowr iyo tobana walahu fawaariq itifaaqaad waiftiraaqaat uu la leeyahay kutubaha reeraha ka xiga waxna isku waafaqsanyihin sida nikaax oo kale waxna ku kala duwan yihiin marka dhinaca aynu ka eegaynaa waxa weeyaan inaynu axaadiidta un macnayno iyo furfurka ereyada qaybtaa mukhtasarka ah aynu dul taaganah dadkuna inay markay ganacsi galaan iibka iyo aadaabtiisa bartaan arrin waajiba weeye oo wixii xalaasha ahaa waxaad ku gaadhaysa inaad barato waa waajib haddii kale xaaraan baad ku dhacaysaa dad badan oo shaqaysanaya oo dhididaya ayaa laga yaabaa dakhligiisi inuu xaaraan noqdo sababtuna waxa weeye sharcigiibuu khilaafay oo aan waafaqin markaa sidaad salaada markaad tukanayso u baranaysa axkaamteeda iibkuna waa waajib baabu fi tijaarati yukhaaliduha alxalifu wallaqd waa ganacsigiioo yukhaaliduha uu ku darmayo alxalifu waxaa loo yaqaano dhaarta iyo wallaqwu shaygii bilaa macnaha ahaa maxaa lagaga sixi karayaa markaa can qays bni abi kharaza qaala kunaa fii cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam waktigii nabiga waxaanu ahayn buuhi nusama asamaasira waxaana la odhan jiray dilaaliin qolada iyada ganacsatada ah famara bina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu uuna soo maray fasamaana wuxuu nagu magacaabay haddaanu nahay ganacsatada biismin huwa axsanu minhu magac kaa hore ka wanaagsan faqaala markaasuu nebigu yidhi yaa macshara atujaar ururkii ganacsatadow macshar waa ururka iyo bulshada bulshada ganacsatada ahow ina albayca shaygan iibka la ydhaha iyo ganacsiga yaxduruhu allagwu waalxalis waxaa ku jira buuq iyo dhaaro fashuubuuhu bisadaqa waxaa ku dartaan waxbixinta iyo deeqda marka ilaahay deeqdaasuu idinkaga dhaafi doonaa buuqii iyo bilaa macnihii ka yimid iyo dhaarihii kaa dhacdhacay mar kale wuxuu yihi yaxduruhu اlkadibu wاlxalf been iyo dhaar baa dhaca allagwu wاlkadib bay riwaayo kalahay marka beenta iyo buuqa iyo dhaarta ganacsatada wax ka dhaca weeye waa dilaal saylad ku raagay walluhu ku raftaa bay idhaah ganacsado saylad ku raagun weye dilaalkiile waa ganacsatadii wallahaasuu badinayaa marka uu arko qofkii oo kasii dhaqdhaqaaqaya ayuu wallo ku joojinaya hu uga dhigaya u soo suro baabun fi istikhraaji almacaadin macdanta ma lala soo bixi karaa iyadoo la kasbanayo oo la shaqaysanayo can ibni cabaasin ana rajula nin baa lazima qariiman lahu waxa uu ku dugleeyey ama ku dhegay ninuu dayn ku lahaa hariim waa faciilu bimacnaa mafcuul maqruumun lah mid u daymaysnaa buu nin qabsaday bicasharati danaaniir toban diinaar oo dahaba oo lacaga buu ku lahaa markii u dhib u bidhaamay u arkayna dhab unbuu siiyey warkaan gashiga kulahaa iga firdhaday sow kan kale ma aha faqaala wuxu uhi wallaahi laa ufaariquka ilaanan ku sii daynaynba xataa taqdiyanii ilaa aada ii dhiibto tobankii dirgan maysa wallaahi inaanan kaa dhaqaaqaynbu aw ta'tiyanii bixamiiri ama aada ii keento qof ii qaada xamiil macnaha ii xambaaro oo yidhaahda iska sii daa anaa la igu leeyahay labadaa wax ka dhaxaynaya ma jiro waa ishoranay buui maanta markii arrinkii u adkaaday fataxamala biha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkaa yidhi bal anaad igu leeda iska daa ama aniga ayaa damiinkaaga ah inta uu kuu keenayo inaanu la baxsan marka nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam ninkaa hore qaanabayay waxba muu canaanin isaga laftiisa ninkii qaanabay markay asxaabtu u hanjabeen waxau ihi dachu faina lisaaxibi اlxaqi maqaala waar daayahana qaanabe qofka xaqa lihi waxa uu leeyahay weedh uu ridanayo intaasaabuu ku nafisaya inuu naqaanabana xaq buu leeyahay marka ninkani ninkan inuu qabsado xaq buu leeya ba laga yaaba kan kaleba inuu warwareejiyo ama ballamhiiyo wax bal anigaa intuu keenayo igula haw fa ataahu ninkii wuu keenay deynta lagu lahaa biqadri maa wacadahu waktigii uu nebiga kula ballamay buu keenay biqadri maa maalmo qadarkood wacadahu uu kula ballamay intii maalmood ee uu yidhi waan maqnaanayaa markuu maqnaa buu yimid macnaha waxa weeyaan daynta waa la iska garanaya waktigii muu jarina waktigii uu nebiga u qaaduu ku yimi faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam markaa rasuulku waxau ihi min ayna asabta hada dahab dahabkan xaggaad ka keentay aada siido qaala wuxuu ihi min macdin dee macdan baan ka soo qoday oo meel xaggaasahoo dahabka laga soo qodaan ka keenay oo waa qaybtan tibriga loo yaqaano eh aan shiilnayn qaala markaa nebigu waxau uhi laa xaajata lanaa fiiha macdantaadan anagu muraad kama lihin walaysa fiiha khayr khayrna ma leh waxaanaad sida muraadda kama lihin oo ninkii siin maayo khayrna ma laha iga jooji muxuu yeelay markaa nebigu faqadaaha canhu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam dayn danaaniirtii nebigaa ka bixiyey ninka oo ihi iska tag anaa kaa bixine marka arrimo dhowra bay ku sheegeen sababta uu nebigu intan ugu sheegay midda u horraysa weeyaane dee tan lagu lahaa danaaniir habaysan bay ahaydoo lacaga isna bahal buurbuuran buu keenay warshaddii samaynaysayna meesha laguma hayo berdoo isqabsigii unbaa meesha yaallo wax isleegna maaha taa waa lagu sababeeyey wixiisiya waxaan iskuma beegna midda kale jirtaa waxa weeyaan ay ku sheegeen inuu markaa nebigu leeyahay dee maadaamaan kugu tafadulay oo meeshii aan soo galayba anigaa kaa bixinaya eh khayriima laha in weli lagu sii haystaayo dhaaf iyo qolyaha qaarkoodna waxa ay ku fasireen in weli gashi lagu leeyahay oo khumuskii aanu ka bixin macdanta ama si kaleba oo aan markaa aanu nebigu caddaynin calayhi salaatu wasalaam ayuunbaa uu ku ogaaday waxaan inaanay hagaagsanayn marka maxalu shaahidku waxa weeye nebigu muu diidin inuu ninkani macdan soo saaray oo uu dhulka kala soo baxay laakiin arrin kale oo ku xeeran buu u diiday qowlka odhanaya istikhraaju lmacdan macdantan uu la soo baxay buu nebigu diidayna ma waafaqsana sawaabka ee dad badan uu meelo macdana u jaray oo ka shaqaysan jiray way jireen macaadin alqabaliya saynu soo maraynay ninkii u jaray asxaabigaah marka macdantii waa laga shaqaysan karaa laakiin wax kaleoo mulaabisahoo ku xidhan buu u diiday baabun fi ijtinaabi shubuhaat waxaa laga dheeraanayaa waxyaabaha madmadowga uu ku jiro ee xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisa xalaal iyo xaaraan loo kala saari waayo marka la shaqaysanayo can ishacbiyi qaala wuxu uhi samictu nucmaana bna bashiir walaa asmacu axada bacdah asxaabigii magacaa nucmaan la odhan jiray ibnu bashiir baan maqlayoo qof dambena kama dhagaysanayo xadiidkan oo sababtu waa maxay liannahu awhaqu liannii ahiqu bihi kaiiran waa dee isagaan aada ugu kalsoonahayoo marka qofka kalsoonidiisu ay kaa yaro si tahay ayaa dad kale sii warwaraysataa oo cid lamaanaysa iyo waxa aada u raadisaa laakiin xadiiska cid kale weydiin maayo kama maqlayo يقول waxa uu lahaa أصxaabigaasi samictu rasuula الlahi salى الlahu عalayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebi maxamed oo leh ina alxalaala bayinu xalaashu way caddahay wa ina alxaraama bayin xaaraamtuna way caddahay wa baynahumaa umuuru mushtabihaat wa axyaana yaquul mararka qaarkoodna waxa uu yidhaahdaa sheekhaygu mushtabiha mutasha mushtabihaat iyo mushtabiha labada arrimoodba way jiraan mufrad iyo jamac arrimo badan oo isku egeg oo la kala garan laayahay xalaalnimadiisa iyo xaaraannimadiisa udhaxeeya nebigu markaasi dadka uu ugu iftiimiyo oo macquulkan maxsuus uga dhigo ayaa waxau hi wasaadribu lakum waxaan idin yeeli doonaa fii dalika arrintaan idin sheegay maalan tusaalaan idinka siin ina ina allaha xamaa ximan ilaahay seero ayuu xidhay seeruu xidhay wa ina xima allaahi maxaarimu waxyaabaha ilaahay uu xidhayna waa waxyaabuu xaaraantinimeeyey wa inahu arrinku waxa weeye man yarcaa xawla alxima qofka daaqa oo looga jeedo xoolaha daajiya seeraha hareerahooda meesha oo dhan hareerihiisa yuushiku waxaa laga yaabaa in yukhaalidahu inuu dheeho yukhaalidahu inuu dhex galo oo xoolaha had iyo jeer marka seeraha la ageeyo geedo milikahoo cagaaran oo cosoba ayaa ka muuqanaya seeraha gudahooda dushiina waa abaar neefkii wuu gaajoonayaa wax kasta ha ka dhaceena muskaa waa inuu jiidhaa neefkaas qofkii markaa xaaraanta ku warwareegaana waxaa laga yaabaa inuu dhex galo wainahu arrinku waxa weeye man yukhaalitu alriiba meesha shakiga qofka ku dhaee dhex gala yuushiku an yajsura waxaa laga yaabaa inuu yadkhula inuu dhex galo inuu jeexo oo bawd jeexuu jeedho ayaa laga yaabaa marka sidaasuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam ayaa uu xadiidkaa ku sheegay can inucmaan ibni bashiir qaala samictu rasuulsamictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu bi hada alxadiidi wa baynahumaa qaala markaa nebigu wuxuu ku daray riwaayada hore wa baynahumaa xalaashiiyo xaaraanta waxa u dhexeeya mushtabihaat ama mushabbahaat waxyaaba shabahayo oo laa yaclamuha kaiiru min annaas dadka in badani aanay garanayn faman ittaqa shubuhaat qofka ka dhowrsada ee ka durka waxyaabaha istabra'a cirdahu wa diinah waxa uu safeeyey nadiifiyey dhegtiisa ama sharaftiisa iyo diintiisa sharaftiisiina meel kagamuu dhicinoo lama xaman doono waa qof xalaal miirada baa la odhanayaa diintiisiina wax madmadow ima soo gelinayn waxuu ku qanacsan yahay wuu ku dhaqmay waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam shubahaadka qofka ku dhacayna xaaraantiibuu ku dhacay marka xadiidku waa xadiid ka mida usuusha islaamka ee waaweyn qawaacid badanna laga dhaxlay habkuu qofku u dhaqmayo intuu adduunyadan joogana aada buu ugu iftiimiyey waxaa markaas su-aalaha ka mida mushtabihaadkani maxay yihiin mushtabihaadka xadiidkaa ka jawaabayo waxa weeyaan dadku ashyaadii waxay u qaybsan yihiin sharcigu ina faray wax dadkao dhami ogyahay oo maaragtay caam ahaan la ogyahay iyo wax inta khaaska ah ee culimmadu ay ogtahay markaa inta khaaska ahi waxa ay og tahay ayaa laga yaabaa mararka qaarkood in lagu tilmaamo dadkii caamkaha kolka loo eego mushtabihu noqdo kaiirun min annaas baa leeyahy kaiirun min annaas in badanoo dadka ka mid a baan mushtabihaadka garanayn marka waxaad halkaa mafhuumka ka qaadatay qaliilun min annaas in yaroo dadka ka mid inay garanayaan waa dadka aqoonta diinta u leh idan dee iyagii marka arrintii ay soo gaadho ummaddii way u iftiimin doonaan oo way u kala sheegi doonaan laakiin intaan iyagiiba la gaadhin baa ummad badani ay iskaga qabsantahay arrintaas markaa qofka ay u bixi weydaa waanu ka joogsadaa uun khawaaska laftigooda oo dee ahlulcilmiga ah ayaa arrimaha qaarkood iyaguna ka tawaqufi jiray oo iskaga hakan jiray kadib markay u kala bixi waayaan arrinta kale meesha ku jirtaa waxa weeye shubuhaadku ma xalaashay ka mid yihiin mise xaaraanta xalaal iyo xaaraan waa iyama ma mubaaxba mise waa karaahiya shubuhaadka laftigooda hadduu karaahiyayay qaybtii xaggan uu raaci doona manhigaha haddii uu yahay markaa mubaaxna dee waaba mubaax marka qolyaha qaarkood waxay idhaahdaan waxa uu raacayaa waa qaybaha mubaaxu mushtabihu ku jiraa waayo dee seerihii unbaa la sheegaye seerihii qofku muu gelina wuu ku agwarwareegay seeraha qofka agtiisa joogaana dee seerii muu gelin manhiga ahaa idan manhiyaadka kuma jiro qolyaha kalena waxay leeyihiin maya wuxuu ku jiraa waxyaabaha la diiday buu ku jiraayo dee waa tan la yidhi waqaca fi lxaraam mar hadduu mushtabihii ku dhacay qolyaha qaarna waxay leeyihin mushtabiha sii kala duwanoo mushtabiha dadka caadiga ah waaba laga yaabaa inuu xaaraantii noqdo oo iyagu ay mushtabih u haystaan cumuuman qaacidadaasuu dhigay rasuulku dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk qaacidadaasa lala akriya wixii ku shaki geliya iska daa can rajuli min alansaar nin ansaarta ka mida waxaa laga wariyay kol hadduu asxaabi yahay waxba magaciisoo la garan waayo dhib ma leh kharajnaa qaala kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fii janaaza nebi maxamed baanu raacnay annagoo jinaasad la soconna fara-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wahuwa cala alqabr asxaabigu waxau ihi nebigii baan arkayoo qabriga dul taaganoo dardaaran bixinayo oo dadkii qoday la hadlaya oo odhanaya yuusii alxaafir xafaarka weeye xaafirku xaafirkii qorayay buu qodayay buu la hadlayaa wuxuu leeyahay awsic min qibali rijlayh xabaasha ka waasici ama iilka xagga cagaha awsic min qibali ra'si xagga madaxa hore u wad oo iilka waasax ka dhig saas uu tilmaamaya falamaa rajaca markuu nebigu soo noqday istaqbalahu waxaa ka hor yimi daaci imra'a gabadh nin xaggeeda ugu yeedhaya waa fariinside gabadheed daacigu waa kii yeedhaya imra'aduna waa gabadh gabadhi ninay fariin usoo dhiibtay oo xaggeeda dadka ugu yeedhaya oo ay tidhi iigu yeedh nebiga riwaaya meelaha qaarkood bacdu duruq waxa ay tilmaamayaan damiir bay raacin halkaa oo macnuhu uu noqonaya daaci imra'ati ninkaa dhintay xaaskiisii ayaa nebiga u yeedhaysa oo cid soo diratoo tidhi nebiga iigu yeedh gabadhii agoontaahayda laga dhintay fa jaa'a wajii'a biacaam nebigu intuu yimid ayaa raashinkiina la keenay oo iyadu markaa alla bari bay samaysay ama duco iyo sadaqad kolkaasuu nebiguna halkii yimid fa wadaca yadahu gacantii buu saaray raashinkiisa uma wadaca alqowmu qolyihiina gacantii bay saareen fa akaluu way cuneen fa nadara way eegeen aabbaa'unaa aabbayaashayo oo meesha fadhiyay ile ninkan ansaarta abaa wuxuu odhanaya nin daayar buu ahaayo aabbayaashaya oo meesha fadhiyay baa sidaa u eegayay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bay eegayaan yaluuku isagoo calaalinaya luqmatan fii fami waslad afka ugu jirtuu calaalin oo qofku marka uu yahay qof qadaasad ama aan aada iyo aada loo weyneynayo ficiladiisa aada baa loo dhugtaa dadka qaarkoodna waaba laga yaabaa inay is idhaahdaan waar isaguna miyuu baahan yahoo mar hadduu ilaahay seen u barakeeyey ma waxbuu cunayaa talo cunadaba miyaanu ka maarmin inay qaarkood sawiranayaan baa laga yaabaa markaa dabeetana luqmadaa yaru raabsanayaabay sii eegeen nebigiina waxxun bay leeyihin uma qaala markaasaa nebigu waxa uu yidhi ajidu waxaan dareemayaa laxma shaatin neef adhiya hilibkii inuu yahay hilibkani ukhidad lasoo qaatay bikayri idni ahliha dadkii lahaa oon ogolayn hilibkani waxaa iga dhadhamaya ila dhadhanka rasuulku anteenadiisa aada u dheer oo meelaan dadka kala gaadhsiisnayn iyo tichnolojiyaduba ayaa ilaahay u gaadhsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu uhi meeshii waxaa iga dhadhama hilibkan laxdan hilib laxaad horta weeye dadkii lahaana waa laga soo qaatay bilaa idanna weeye saa daraaddeed baa dadka saalixiinta ah dawqa dhacaamka way kala gartaanoo waxay xoolaha sakada laga bixiyey iyo iyo xoolaha kale isku caana maaha bay odhan jireen cadkooda iyo caanahooda isku mid maaha falam ajid ha marka sidaasiiba horta markuu arrintaa keenay uu nebigu intaa sheegay calayhi salaatu wasalaam dee gabadhii ducadan samaysay ama sadaqadan baa la arrintan ayaa la weydiiyey raashin ka samaysay oo way ka soo jawaabtay fa arsalat ilmara gabadhii baa cid soo dirtoo qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow waa sidaa aad sheegtay weeye horta oo baashan bilaa-idan baa lagu soo qaatay laakiin sababtaan kuu sheegayaa iska qaadata un maan ahayna cudurdaar baan le iga dhegaysa bay leedahay innii arsaltu ila albaqiic riwaayinka qaarkood ama kutubta qaarkood naqiic bay qorayaan waana sida fiican buu leeyahy aan filaya xaafidka laftiisa inuu ahaa naqiicu waa sayladda baqiicna waa xabaalaha marka naqiic ayaan cid u diro sayladda ah qof baan u diray yashtarii lii shaatan falam ajid lax baan idhi ii soo ibi aan ku duceeye maan helin waa la soo waayey fa arsaltu ilaa jaarin lii markaasaan u diray qolo ila jaara qad ishtaraa shaatan nee fadhiya soo iibsaday fariintii waxaan ku idhi an arsil ilaya bihaa bihamaniha aniga laxdii aad soo iibsatay ii soo dir ama neefkii adhi ahaa lacagtiisii baan ku siin igu caawi falam yuujad lama helin neefkii lama helin maaha jaarkii lama helin weeye falam yuujad iljaar alrajulu ljaar ninkii reerka ka mas-uulka ahaa ayaa maqnaa laxdii laakiin way joogtaa markii ninkii la waayey fa arsaltu ila imra'ati xaaskiisii baan cid u diro waxaan ku uhi odaygii lama hayee heblaayo bal adigu laxda ii soo dir neefka adhiga fa arsalat ilaya biha neefkiiba iisoo dirtay iyadoon odaygii joogin idanna aanay ka haynin fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markii ay dee nebiga u sheegtay in idan la-aan lagu keenay wuxuu ku yidhi adcimiihi lasaara haddaba maxaabiista sii gaalada dadkaa maxaabiista aynu hayno ee gaalada ha la siiyo marka xadiidka waxyaabo badan baynu ka macaashaynaayoo ama ka faa'iidaysanaynaa oo midi waxa weeyaan tabaabku u guntan yahay oo ah waxa shubhadu ay ku jirto in la iska daayo oo si kolka loo eego neefkan dee gabadhan waa lagu yeeshay oo kol haddii la gowracu casaaday ama hilib nooday iyadaa lagu leeyay oo damaanteediibuu galay magdhowgii un baana imikaba u yaalla markaa si kolka loo eego dee goodhow hadduu yimaado haa iyo may ay ku xidhantahy wux hadduu waan aqbala yidhaahdo iska qaadashadaasoo waan ku siiyey iibkaasi waan saxay haddii uu maya yidhahdana maansi ma garanayno wuxuu odhan doono saa daraaddeed shuhay noqoto halkaasu iska dhigay arrinta kale ka muuqanaysaa waxa weeye xabaasha in la wanaajiyo oo maaragtay qofka aan lagu cidhiidhin iilka ah intaasuu ku leeyahayba meesha baloorkan yloo hagaajiyooo ama ha ku dirxiyayste ama ha ku dumee bal intan aynu la joogno aynu horta inagu ka hagaajino waa xilkayna saaran weeye inuu xabaasha qofku qodaa inaanay daruuri ahaynba halkan laga arkaya dad ku filan hadday jiraan dee tilmaamuhu bixin karaa qofku sidaa tawsiyada rasuulku u bixinaya sala allahu calayhi wasalam ruuxa dumarkaa inay raashin samayn karto ayaa halkan laga arkayaa oo qadiyadu ka hadlay maaha nebigu raashinka ay samaysay laakiin wuxuu ka hadlay iyadoo idan la-aan lagu keenay waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa bay leeyihin culimada qaarkood ehelkii laga dhintay inay samayn karaan raashin ehelkii laga dhintay maalan laga geeriyooday kolkii hore waxaynu isku soo ogeyn isnacuu liaali jacfarin acaaman aalu jacfar waa laga geeriyoode tacsidaha loo sameeya dadka laga geeriyooday raashin baynu isku ogeyn laakiin xadiidkan saxeixayna wuxuu caddaynayaa in iyaga laftigoodu dadka duyuuftae u yimi ay raashin u samayn karaan wuu ku cad yahay xadiidku waayo gabadhii laga dhintay waa marka weliba daaci mra'ati kaa la qaato idaafada wata kan kale gabadh kalun bay noqone iyadana way noqon kartaa mid kalena way noqon kartaa mishkaadkana saasaa markaa ku sugan taana way sheegeen qolyaha ka doodaya markaa waxa ay leeyihiin waxaa laga yaabaa inta aan la diidin inay tahay ma'tamka ah waa inay dadkaa duyuufta ah iyagu raashin u sameeyaan intii aan la diidin ayaa ay ahayd oo beryihii dambeba caaisha marka ay timid meel noocaasoo geeriah waxa ay lahayd dadku markay naga tagaanuun idinku dumaroo wax iska samaysta laakiin inagu waxba yaynaan dadka u karin arrintaasina waa masale khilaafiyo qololkanay daliishanayaanba raashinka haddii lasoo dhigo cuna uma baahnee gacantunbaa la saari leanna waxa loo keenay in la cuno xadiidka waxa aynu ku arkaynaa maxaa haddii nebigu u diiday isweydiin leh macnaa waxa su-aala hadduu isaga laftiisiiba cuni waayey muxuu dadkan dee siduu yeelay ma odhan karna nebigu miyuu caamaynaya asaarada iyo maxaabiiste hadduu isagiiba diiday muxuu dadkan uga dhiibay dee isagu waxyaabo badanoo nebigu iska diin jira iska dayn jiray ayay dadku isticmaali jireen oo kuwan laftigood si haddii loo eegana dee waa gaalo gaaladuna waxyaabo aanay ka xalaal miiranayn baa muslimku ka xalaal miirta qadiyadii haddii ay shubha noqoto isagii asxaabtu ka xalaal miirteen dee kuwaasi waa fuqaro gaaloa dhinacna baahibaa haysa dhinac kalena de waa dadaan islaam ahayn maxaabiistaas waxyaabahaas wax la iska weydiin kara weeye baabun fii aakili riba wa muukilih wuxuu baab yahay qofka ribada cuna ciqaabku leeyahay iyo muukilkiisu waa kii cunsiinayay ee ama u sallaxayay ama u diyaarinayay can cabdillaahi bni mascuudin qaala lacana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed wuxuu nacdalay aakila ariba wa muukilahu washaahidah wa shaahidahu wa kaatibah afartaaba uu nacdalay aakila riba wa ribada ka cuna cidduu doonaya ha ahaado waa muukilahu kii cunsiinaye ama u diyaarinayey ama u sallaxayey ama siinayey wa shaahidahu iyo kii markhaatiga ka ahaa caqadkaa iyo heshiiska ah wa kaatibahu iyo karaanigii meel kasta ha ka soo galo kombyuutar ha ku qorayo xisaabaadka ha dallacayo warbixin ha samaynayo kii dhinac uun qoraalka kaga jiray marka waxa ribada la yidhaahdo afartaa ku xeeranba waa la nacdalay dee nacdashuna wax sahlan maaha waa cadhadii ilaahay oo addoonka ku dhacdo kol hadduu addoonku raalli noqoshihii ilaahay waayo oo cadhadii ilaahay ay ku dhacdo dee calaf kale muxuu u tari calaf kaleba maleh baabun fii wadci ariba ribada iska daynteeda ayuu u baab yahay macnaha qofku hadduu ribo cid ku yeesho ma dalbi karo ma sii dooni karo ummad buu ribo waxbuu dul saaray lacag dayna uu ku lahaa haddii la dacwiyo kuma doodi karo ribo oo xaaraan lama dalbado can camrin qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama fii xajati lwadaaci yaquul xajku ummadda rasuulku sagootiyayo u dambeeyey isaga oo ummadda waaninaya ole baan maqlay buuli alaa hooyaay ina kulla riban ribo kasta min riba aljaahiliyati mawduuc oo ribadii jaahiliyada islaamka ka horreysay ila islaamka ribo ka dambayso la ogolyaba maba jirin ribadii berigaa hore la isku lahaa mawduuc matruuk waa laga tegey ribadii berihii hore intaan la soo islaamin daymihii ribada dulsaarka lahaa dayntii unbaa la isweydiisanaya waa ka ilaahay ui wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun qofka wixiisi la nuqsaamin maayo isaguna dulsaar samayn maayo raasamaalkii un baa la isku leeyahy saa una sa aayadunba rasuulkuna fasiro wuxu uhi lakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun alaa waina kula damin min dami ljaahiliyati mawduuc islaamka ka hor wixii la kala dilay waa laga tegey oo gacan geel jiro dib looma maydho baa la yidhi haddii dib loo raacraaco wax laga dhammaanaya maaha wa awalu damin adac dhiigga u horeeyeen dhigayo in lagu xisaabtamayno minhaa dhiigagaa ka midi damu xaarits bni cabdilmualib ninkaa wey dhiiggiis inankaa yar kaana mustardican mustardacan buu ahaa mid lala raadsaday fii bani layth faqatalathu hudayl waxa uu ahaa mid la nuug baa lala doonayay in markaa la yidhaha qoladaasi hanoo jaqsiiyaan oo gabadh qoladaasabaa ilmahaa yar jaqsiinaysay qoladii reer hudayl ayaa yidhi kanama qoladaasuu ka soo jeedaa haba yaraade way dooxeen qaala markaa nebigu waxau ihi allaahuma hal ballaqtu ilaahay uma gaadhsiiye qaaluu waxay idhaha nacam halaaa maraat saddex jeer bay nebiga uga markhaati kaceen qaala allaahuma ashhad halaaa maraat saddex jeer buu isaguna yidhi ilaahw ka maragahow ilaahw ka maragahow marka almuhim maxalushaahidka dawaad arkaysaa waxa ribada la yidhahda ku xisaabtan male hay-ad baa islaamo fara badan fara badan bay lacag mahay kadibna markaasaa dulsaarkii xaawaladii ay ka murmeen maxkamaddaa la isla tegey maxkamaddu waxay xukumaysaa uun xaawalayda waxaa lagu leeyahy islaamahan iyo ururkan lacagtii ay qaateen raasamaalkiisii hay-addii ay dulsaar mali hidhin edabdaradaa dibna ha ugu noqonina go-aanka oo caynka laakiin in la yidhaahdo caqadkii ah saxeexdeen maca dulsaarkiini baa laydinku leeyahay maxkamadda laftigeeda maxkamad ribe ah hadday saa xukunto marka qofku wax sharci daro baadila hadduu qof u qabsado dee sharci dare lama hirgeliyo lama sharciyeeyo ilaa nahyigan ilaahay baa ka horreeya wax walba baabun fii karaahiyati alyamiini fi lbayc marka wax la iibinaya wallaha in la iska ilaaliyo wey oo aan dhaarta qofku haddii uu alaabtiisa marka uu iibinayo dhaar wado ama xayaysiis aada u badan sameeyo oo dadka u macaaneeyo xayaysiiyo waa laga shakiyaaba oo waxay dhahaan waxbuu ku ogyahay waa kan dhaartana maray xayaysiiyeyna laakiin haddaad tidhaahdo intaa iyo intaa weey cala ikhtiyaarig ama qaado ama iska daah suuqu waa waasic kuwa ka horreeyaad tegi kartaa qofkaasi waxaa laga yaabaa inuu idhaa kani wuu isfudaaba waxaan inuu caynkan yahay qiimaha orijinaal waxa inuu iska qaataa laga yaaba markaa kalsoonidu waa muhiim can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam asxaabigii cabdiraxmaan waxa uu rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu isagoo odhanaya alxalifu manfaqaة lisilca mamxaqaة lilbaraka waxa dhaarta la yidhaahdaa alaabta way socotiisaa barakadana way tirtirtaa dadka kaa iibsanaya haddaad walla midhan u marto dee qaar badan baa kugu rumaysanoo iska kaa qaadan doona alaabta waxaa inaanay igu joogin inuu waxaa yahay hadday dhaaro noocaasoo badan maraan dhaaro badan hadduu qofku saa ku maro dee alaabtii way ka socotiinaysaa laakiin dee hadduu been ku dhaartay barakadii bay ka qaadaysaa meesha hadduu run ku dhaartay lama odhan karo barakadii bay ka tuuraysaa inkastoo xadiidku caam yahay laakiin dee beentaa baraka la-aan wadata nebiguna calayhi salaatu wasalaam dhaartaba waa ka digayda alyaniin iminka si guud buu usheegay inay barakadaba dhaartu tirto marka waaba laga yaabaa dee tii kalena inay soo geli karto runbaha ka ahaatee ka daa marka ismi faacil iyo master maziida labadaba waa noqonaya miimiya labadaba waa la odhan karaa munfiqatu lisilca mumxiqatu lilbaraka oo ismi faacil waa loo tixgelin karaa bidami lmiim iyo qabla akhirkoo la kasriyo manfaqa iyo mamxaqa masterkana waa noqon karaan waa tirid macnaha manfaqa lisilca waa socotiin alaabtaa iyo mamxaqa lilbaraka waa tirtiraad iyo baab-in barakada ah labada waa lagu macnayn karaa riwaayooyinka qaarkood baa tilmaamaya lilkasbi mamxaqatun ama mumxiqatun lilkasb qofka wax soo saarkiisii ayay baabiisaa hadduu wallaha isticmaalo marka wali waa iska ilaalinaya dhaacamshtari baab fi الrujxaani fi lwasni wاlwasni biاljr labadaasi u baabyi marka wax la kala miisaaminayo iyo marka kafad la saarayo iyo marka la galaandarayo iyo marka wax la cabirayo masaaxaadki iyo makiilaadki iyo mawsuunaadki intaba isku wada daro in rujxaan lagu sameeyo fi lwasni oo adigaaga miisaya aada dadka u wafayso od u dhammaystirto raxayn bay odhan jireen islaamiya nicaanaa miisi jiray soomayn urraxe bay odhan jireen koobka macnaha intay buuxiyaan halka qolada shaaha shubta ay barh goostaan islaami waxay odhan jireen intood u buuxiso waliba raxee oo ha yaro daato si qofka iimaanku ugu dego koobkii waa taasoo waa lagu buuxiyo weliba waxbaa kasii daatay ayaa marka waa raxayn wey wafayn in qofkii loo wafeeyo loo dhammaystiro siyaada adiga ha kaa raacdo intii wax ka dhinmi lahaayeene bahal diiqdiiqan ama buusbuusanaad wax ku miisi lahayd waxaa kaloo tarjamadu ay u guntan tahay baabu lwasni biاljr in wax lagu miisaami karo mushqaayad oo ninkan had iyo jeer dadka wax u kala miisaamaya alaabta u kala miisaamaya dadka wax kala iibsanaya inuu laftiisu intaasoo kaliya mushqaayad ku qaadan karo isagu waxba iibin maayo laakiin miisaan buu halkan ku haystaa kani lacagtuu sitaa kanina alaabtuu sitaa isagu service buu ku jira waxaa la idhaha khidma ma khadamaato wuxuu leeyahy aan idin kala miisaamo uu kala miisaamaya lacagtiisu iska qaadanaya dadkii wax kala iibsanaya ama waxbuu kala cabiraya waxbuu kala hubinaya waxbuu kala qoraya taasina waa arrin sax ah qofkii dee camal buu wax ku qaadanaya ila shaquu qabtae can suwayr ibni qays qaala wuxu uhi jalabtu ana wa makhrafa alcabdi labada yadaasi waxbaa waxaanu soo jalbinay jalbintu waxa weeya soo dejinta aljaalibu marzuuq waalmuxtakiru malcuun qofka wax soo dejiya ummadda waxu keena waa la arsaaqayaa qofka wax ka xidhee ka qufushana waxa weeye waa la nacdalaya bazan dhar baanu keennay min hajara meeshaa hajara laydhaah meelahan iminka lagu sheego baxrayn ee sacuudiga la jaarkaa bay ku xusi jireen ama bariga sacuudigaba fa ataynaa bihi makata makaanu keennay فجاءنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يمشي نبi محamedoo lugaynaya noo yimi فsاawمnaa بsrاawيil wuxuu naga baayacay saraawiil فabicnaahu waanu ka iibinay وثma halkaa aanu kaga iibinay rajuل waa تarjamada qaybteedii dambe rajuل nin baa jooga yزinu dadka u kala miisaamaya lacagta biاlأجri mushqaayad buu qaadanaya faqaala lahu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم نbigu waxa uhi zin waa arjix alaabta miisaanoo dadka u wafee ayuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam zin wa arjix macnaa intood miisaanto u rajax marka halka hore waxaa maxalu shaahidku uu yahay zin wa arjix baa horta cinwaanka inta hore waxaanaad u fahamtaa lacagtu wax lagu kala iibsanayo laftigeedaa miisaan u baahan alaabtuna miisaan bay u baahantahy lacagtuna miisaan bay u baahantahy ila lacagteennan iminka miisaan uma baahna laakiin tiray u baahantahy soo ma tiray u baahan tahay saa loo tiriyo inta ay tay si loo ogaado laakiin tan waa qadaadiic la sito oo inta ay tahay daanid mihqaal qadarka ay tahy garaamiskeeda si loo ogaado baalki yaraa halkan garaamada lagu miisaamayay baa la saarayaa marka waa intaasoo dirham waa intaasoo diinaar qofkan miisaan walaha ah ee wax kala miisaamayaa sheegaya inta diinaar iyo inta dirham ay taho miisaankaasaa lagu garanaya marka haddii sawirku kaa yaro maqan yaha waa noocaas isaga laftiisiina mushqaayad buu qaadanaya dadkiina waxbay kala iibsanayaan xadiidka waxaa kaloo ka muuqanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ama suganba waxaa sugan xadiid axaadiidta saxiixa sida kan iyo kuwa kaleba inuu iibsaday saraawiisha surwaalka wuu iibsado arrintaasi way sugan tahay laakiin inuu xidhay ma sugna bay leeyihin dadka muxaqiqiinta ee muxadisiintu saasay u badan yihin riwaayinka sheegaya inuu nebigu surwaalka xidhayna may sugmino waa daciifa ayaa riwaayaadka la isku waafaqsan yahay ibnulqayim inkastoo fii zaad ilmacaad fii hadyi khayr lcibaad kitaabkiisaa marka arrintan kaga waramayo wuxuu u yar janjeeraa inuu leeyahy nebigu u iibsaday waanu xidhay laakiin waa khata bay ayuu ibnu xajar leeyahy waa ku gefa sheekhu arrintaa si kastaba haasee saasaa loo badan yahay oo qolada siirada iyo mu'arikiintu saasay u badan yihiin taa macnaheedu ma aha inaan surwaalka la gashan karayna waa la gashan karayaa isagoo dee aadaabtii islaamiga ahayd waafaqsanoo fadfaadahoo waasica waasica taasina waa masale kale oo kitaabulibaaskay la xidhiidha can abi safwaan bni cumayra قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر waxa aan u imid buuri nebigaan imin makaan ugu imintii aanu soo hijroonin bihaada alxadiid ayuu sheegay walam yadkur yaziru biajrin intaa kumuu darin macnaha xadiidku intuu isku khilaafsan yahay buu sheegay marka xadiidkan abi safwaan ayaa meesha maraya xadiidka horena yaa warinaya suwayd ibnu qays labada asxaabi keebuu ku sugan yahay xadiidku arrintaasu markaa sheekhu u baxay oo ninka la yidhaahdo sufyaan waxa uu isagu warinayaa wuxuu isagu warinayaa suwayd suwayd buu isagu ka warinayaa ninka kale la yidhaha shucbana isaguna safwaan buu ka warinayaa halkaasaa hadal ka yimi sheekhuna arrintaasuu saldhigaya markaa wuxuu uhi qaala rajulu lishucba ruwaadii iyo ardaydii culimada mid ka mida baa shucbe ku yidhi khaalafaka sufyaan baa ku khilaafay oo wuxuu isagu ka warinayaa suwayd adiguna waxa aad ka warinaysaa safwaan asxaabiga waa isku khilaafteen qaala markaa sufyaan waxau ihi damaqtanii ay shajajta ra'si madaxaad i jebisay masalada aad ii sheegtay madaxa i jebisay siday madaxa u jebisayna wuu sheego can shucbata qaala wuxuu uhi shucbe kaana sufyaanu axfada minii dee nin iga xifdi badan buu haayo kol haddaad sheegtay inuu khilaafay waxa ii cad inaan gafay marka xadiidku waxa uu saxiix u yahay ku sugan yahay labada asxaabika laga warinayaa suwayd ibnu qays inuu yahay baabun fii qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam almikyaalu mikyaalu lmadiina galaanku waa galaanka madiina waxa la waxtaraya wax lagu miisaya ee la galaandaraya waa ka madiina can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yidhi alwasnu wasnu ahli maka miisaanku waa miisaanka reer maka waalmikyaalu mikyaalu ahli lmadiina galaankuna waa galaanka reer madiina wa fii lafdin qaala wasnu lmadiinati wa mikyaalu maka muctabar bay ka dhigantah miisaanka reer madiina wasn اmadinai wa mikyaalu maka isweydaariyey laakiin ka horaa sax mikyaalu ahli اmadiina wa wasnu ahli maka kaasaa lagu xisaabtamaya lafdigaa horaa saxiixa macnihiisu waa maxay xadiidka marka la doono umuurta sharciga ah wixii wax la miisaamayo hadday saka tahay iyo haddii ay kafaaragu tahay iyo hadday cid wax laga miisaamaya tahay wax kasta oo sharciga uu miisaan ku xidhay ama uu kafad ku xidhay waxaa loo tixgelinayaa miisaankana ka maka galaankana ka madiina laakiin macnuhu maaha dadku xataa hadday isqabsadaan oo miisaan iyo galaan ay isku qabsadaan ka reer madiine iyo ka reer makaa loo eegayaa maaha ila wadamo kaley joogaan waaba laga yaabaa labadan galaanba inaan meesha lagu haynin waaba laga yaabaa heshiisku waxa uu ku dhacay waxanba inaanu ahayn marka xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala iyo had iyo jeer cibaadaadka wixii miisaan la xidhiidha iyo wixii galaan la xidhiidha waxaa lagu xisaabinaya tala sekadii xoolaha de wadiga garanayo sooma ahayn lacagti iyo iyo iyo dahabku waa daraahim iyo danaaniir bay ahaayeen labaatan dinaar iyo laba boqol oo dirham ayay ahaayeen sekadii sakaad fidrigii sekadii kale iyadana dee raashinka la miisaamayey galaanka iyo miisaanka labadaa qolaa loo tixraacaya laakiin dadku wixii ay isku dacwiyaan ama wax ku kala iibsadaan ee kale kay ku kala iibsadeena caqadku ku dhacay ayaa lagu xisaabtamaya baabun fi tashdiidi fi dayn waxaa aada loo adkeeyey marka mucaamalada bani aadamka ay marayso arrintu waxa daynta la yidhaahdo inaad iska ilaaliso xataa daynta ilaahay kugu leeya waa inaad iska ilaaliso daynta ilaahay kugu leeya iyo ta aadamaha labadaba inaana dugsanin ayaa sharcigu halkan kugu sheegaya sida looga digay can saburata qaala khababanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama faqaal rasuulku khudbad buu noo akhriyey wakti wakhtiyada ka midoo markaasaa wuxuu yidhi faqaala wuxuu ihi haa hunaa axadu min min bani fulaan calaamatu su-aalku sida ay ku sheegayso xudifa minhu hamzatu istifhaam hayaa go-an ahaa hunaa axadun min bani fulaan walaalkan miyuu fadhiyaa nin reer hebeli carabtuna cinwaanka soomaalidoo kale unbay lahayd oo reer bani fulaana ile boos kale iyo meelo kale may jirin laakiin bani fulaan si wanaagsan loo isticmaalayu ahaa waktigaa asxaabta rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo rasuulku reer hebel dee si wanaagsan baa loo isticmaalaya ee sidii waalay looma isticmaalay falam yujibhu axadun cidba nebiga waa u jawaabi weyday uma qaala wuxuu ihi haa hunaa axadu min bani fulan falam yujibhu axadun uma qaala haa hunaa axadu min bani fulan mar saddexaadkii faqaama waxa istaagay rajulu faqaala ana yaa rasuula allah waa la yaabo waxalaseedin nimankaa la baafiye almay balaaya kusoo baxda nin waliba dhegtuuba ayuu huwaday iska aamusa nin waliba markii saddexaad buu nin yidhi dee waad xujoobi asuu ihi haa reer hebelka aada sheegtay anaa ka jooga faqaala markaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam maa manacaka an tujiibanii fi lmaratayn aluulayayn oo labadii jeer hore maxaad iga amusta laba jeero hore aan hadlaye maxaad iigu jawaabi weyde amaa arrinku waxa weeye amaa ma shidna waa bimacnaa alaa ama xaqan waxa dhab ah inii anugu lam unawih bikum arrinkan idinkumaan baraarujinin ama idinkumaan yeedhin nawaha bimacnaa lam arfachu ilaykum arrinkan codkiisa kor idinkumaan qaadin lam unawih waxaa kaloo la odhan karaa ayay culimmadu leeyihiin ficilku inuu nawaa ka yimidoo haadanin haa-u sakta ay tahay oo marka lam anwih nawa yanwi lam yanwi lam anwih haadii haa-u sagtun baa raacday taana way ku macnay lam anwih ulamaan niyoonin oo umaan jeedin markii aan idiin yeedhayo bikum idinka ilaa khayra war markaan idiin yeedhayo waxaan ula jeeday ama aan idinku baraarujinay khayrun buu ahaa balaayo maan soo wadina maxaa ka shakideen waa caynkaas ina saaxibakum ma'suurun bidayni waxaan idiin sheegayaa ina saaxibakum oo qof la aaso markaa farta lagu fiiqayo saaxiibkiina la aasay ma'suurun bidayni dayntiinisii lagu lahaabu asiir u yahay dayn baa lagu lahaa dayntii buu xanibayn ila ilaahay baa tusay falaqad ra'aytuhu waan arkay buu ihi asxaabigu addaa canhu iyada oo uu ka bixiyey ninkii xataa maa baqiya axadun ilaa aanu qofba hadhin yadlubuhu bishayin isaga oo wax loo raadinayo waayahay markaa dee dayntii mar haddii ay qofkii xanibayso oo loo haysto oo darajadiisiiba u gaari laayahay dayntii dumar ku lahaa inay tii ilaahay ku lahaa iyo tii dadku ku lahaa mid walba waa in laga bixiya falaqad ra'aytuhu addaa canhu damiirka lama caddaynin iminka ma nebigaa ka bixiyey mise ninkii meesha soo taagay baa ka bixiyey yaxtamil labada waa suuragala can jaabirin qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebigu waxa uu ahaa laa yusallii calaa rajulin maata nin dhintay kuma tukan jirin wa calayhi dayn nin dhintoo dayn lagu leeya kuma tukan jirin hadda macnaheedu maaha dadku kumay tukan jirin dadku way ku tukanayaan oo isagaaba sheegaya amraya laakiin salaadiisii qiimaha lahayd ee siyaadada ahayd buu kala hadhaya taa muxuu ugala hadhayaa dadka ayuu ka u diiday u ka firdhinayaa inay bariinsadaan ama caayadaystaan daynta fa utiya bimayit qof dhintaa loo keenay faqaala calayhi dayn markaa rasuulku wuxu dayn miyaa lagu leeyahy qaaluu nacam waa lagu leeyay qaala wuxuu ihi hadiinaaraani baa lagu leeyay qaala wuxu uhi salluu calaa saaxibikum haddaba saaxiibkiin ku tukada ninkan odayga jinaasadan faqaala abu qataatat alansaari asxaabigaa reer ansaareed baa wuxuu yihi humaa calaya yaa rasuula allah labada diinaarana laygu leeyay mar haddii salaadaadii labadii diinaar ka hor joogsadeen anaa ugu tabaruco laygu leeyay qaala wuxu uhi fasallaa calayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaa rasuulku wuu ku tukaday falamaa fataxa allahu calaa rasuulih kolkuu ilaahay u furay rasuulka maxay almadaa'ina waalkhazaa'ina dee mafcuulkii baa go-an lilcilmi waa iska macruuf waxaa la furaya macruuf baa fi lislaam markuu ilaahay magaalooyinkii iyo maalkii iyo khasaa'intii u furay dakhliga ummadda islaamka u kordhay dakhligii caamkaa qaala nebigu wuxu uhi ogeysiis buu bixiyeyoo arrintuu dadka ku riixaya wuu ka dulqaaday ana wlaa anaa uga dhow buu nebigu bikulli mu'minin min nafsi qof kastoo mu'minaba anaa naftiisa ka xiga haddaad haysato naftaadu inay gacal kuutay ku xigta nebigaa wuxuu leeyay anaa kaa xiga waana lab ilaahay baa uga markhaati kacay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waayo naftaadu maxay ku fartaa rasuulku muxuu ku faraa naftaadu halaag bay ku fartaa rasuulkuna badbaadu ku faraa iyo inaad jannada ilaahay raadiso faman taraka daynan facalaya qadaau war isu kaalaya buu ihi oo qof alla qofkii dayn ka tegee dhinta anaa bixinaya bal tolka kale laga helayaa waa qof ogeysiis intaa ku bixinaya odhanaya tolkayaga iyo reerkayaga iyo racyadayda anaa ka bixinaya wax alla wax culayskiinaa keen lama soo marin caalamka waman taraka maalan faliwarasati qofka xoolo ka tagaanaha dhaxlayaashiisa waa qaatay alqurmu bilqurmi bay odhan lahayen dhibkiiyo dheeftaha laysu jara bay odhan lahayen laakiin nebigu saasuu uhi calayhi salaatu wasalaam marka walaaga nebiga aad weli u noqonayso waa inuu cid walba ka horeeyaa ilaahay welihiisa ka sako maxalushaahidka markaa xadiidku waxa weeye inuu daynta aada uga firdhin jiray nebigu oo uu uga digayay dadka waayo dayntu diiqad badan bay leedahay tamnacuka sacaadat alxayaa waxyaabaha nolosha raaxadeeda kuu diiday iyo nafiskeeda ayaa ay ka mid tahay w markaa waa inaad kabku lee gashataa oo kabkaa weyn waa inaanad gashan si aanad ukufin dakhligaaga iyo kharashkaaga waa inaad isku dheeli tirtaa waa inaad asturan tahay baahida ummadda iska yaraysaa kan soo qabo kan soo qabo kan soo qabo sii amaha sii amahadaas waxay kuu dhalaysaa inaad gurigaaga iyo masaajidkaaga iyo meheradaada ka firdhato un sida baacmushtari badan ay fahmayaanoo halkan fadhiyaa waarmee oo telefoonka uu xidho oo mid kala bedelo oo firdhad ku jiro islaantii ma joogo xafiiska ma joogo ma ma jooga iyo iska xidhid baad ku jiraysaa soo taa sacaadadii noloshu kaa xumaatay waa inaan waxba lagu lahayn dabaday banaanka bay dhaha waa inaa uxaago ay markaa aada xor tahayoo intaaduna aada isla egeysiisaa intaada ku safro intaada iska iibso wixii ku kordha ku kordhi adow salaam laakiin iminka dee tijaaradii marka ay aad tartankeedii u batay ayaa dadkii waxay keeneen inay isku eriyaan anaa dayn ku siinaya anaa ku siinaya anaa dayn ku siinaya aniga xiga iibso kan kale aniga xiga iibso anaa dayn ku siinaya baanankiina markaasi kusii darmeen iska qaada uun iyagiina marka laakiin waxaa soo mushkiladii waa runtii de waa kaa nabigu ka digay calayhi salaatu wasalaam si aada raaxo u qaadato wixii ilaahay kuu qoray waad helaye waxaaga wax ku wado mar baa loo ogolaya daynta qofka oo dee waa marka dhib badan ay haysto ee duruuftu ku adag tahay waisticbaal alisticbaad ljadiid fi lcasri baa la idhaha marar badanna waynu ka soo hadalnay addoonsiga casrigaa lagu tilmaamaa caalamkan aynu joogno nimanka gaaladaah cidday addoonsanayaan waxay uga bilaabaan dayn ayay uga bilaabaan dalkeennay imanayaan waa la yar warwaraysanaya waa lagu yaro sahaminaya calaaqaad baynu kala qoranayna waa la iscaawinaya marka hore in yar baa lagu siinaya irbaddaa lagu gashanaya waa lagu taagaya haddana waxa ku xigaya waxba baanu ku amaahinayna markaa tii mid lagu kalsoon yahay oo dee wixii ictiraafka ay sheegi jireen kadib dabeedna waa lagu wadayaa kii hore la amaahiyey kursiga marka laga riixay intii uu sii leefaya ku kale haddana lagu qoraya la amaahinaya kiina markuu sii dhacayaabuu intii leefaya dalkiiba wuu rasaysmayaa dayn dee maxkamadda caalamiga inageeyun baa laleeyahy ama waa idin xaraashaynaa ama amarada yada qaata maalinba diinta ka tanaasulo danta ka tanaasulo saasa loo wadaya marka isticbaadka shakhs khaastiya iyo qaramada ay gaalada ku gumaystaan casrigan dariiqada ugu sahlan weeye waaya dayntii taasay noqotay baabun fi lmadl madligu waxa loo yaqaano weeye meermeerinta dadka wax kugule aada meermeeriso adoo bixin karaya haddaanad bixin karayn meermeerin lama yidhaah runina waa kamarays qofka inaad runta u sheegtaa waxay ka turjumaysaa islaamnimadaada saxda ah can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala nebigu waxau uhi madlul haniyi dulmun qofka maalqabeenka ah oo dadka meermeeriya waa gardarro iyo xaqdarro iyo dulmi waidaa utbica axadukum marka midkiin la raaciyo calaa mali qof maalqabeena marka la raaciyo falyatbac ha raaco qaybta hore xadiidka tarjamada ay waafaqsanta waxay sheegaysaa haddii qofka dayn lagu leeyahay iyo xaq bani aadam ama shaqaale ha ku lahaado ama shaksi amaahiya ha ku lahaadee waa inuu dadka waxoodii siiyaa markii ballanku gaadhay ee dee heshiiska la kala qortay in la bixiyo waa inaad waktigaa bixisa hadduu muajal ahaa iyo hadduu xaalo ahaa xaalada waxa wey ka aan waktiga lahayn muajalkuna waa ka waktiga lahaa waktigiisii marka la gaadho qofku waa inuu bixiyaa haddii wax iska bedelayaanna qofkii waa inuu ku baryaayo cudurdaar keenaayo sharcigu aqbalayo intaa marka laga waayo waa dulmi haddii dulmi yimidna dee waa kii xadiidka qaybta riwaayada kale ahayd layulwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubata ninkii wixii heli karaya oo dadka warwareejiya in la caayana way keenaysa laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqawli ilaa man dulim qofka la dulmiyey inuu wax caayo ilaahay waan ogolaaday buu ilaahay in la caayo way ogola way keenaysa in la ciqaabo maxkamad la geeyo oo rumaan loo dirana way keenaysa isagoo qasnada ku hayo kol hadduu dadka lafi iyo dowraan yalufu min baciid kol hadduu jiiro bilaabo dowraan kaa bilaabo cay iyo cuquubaba u istaahilaa buu nebigu uhi calayhi salaatu ilaa dulmiga jawaabtiisii weeye hataa ay soomaalidu ihahdaan ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa ku raagaysaa wuu iska dugsanaya wuxu buurana wax la bixiyaba ma ah wuu iska haysanayaa dabeetana berito iyo saa dambe hebel baa maqan halaysu yimaado sharkadu ha shirto waxaasuu ku meeraysanaya ciqaabtaasu istaahilaa waana dhib badanoo runtii jiro oo dad badanoo bacamshtariga gacanta ku haya oo xataa madharkii diiniga ahaa leh ayaa marka ay shaarica tagaan ama dadka mucaamaladan maalka kula dhaqmayaan shaksi kale noqonaya miyaanu hayn kii masjidka joogay ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i walmunkar war miyaanu hayn hebelkani wadaadkii aynu naqaanay maxaa waalay sow ka nooc kala noqday muxaadaradiisii salaadiisii xagay ka baxday qofka waxaa lagu gartaa waraciisa iyo xalaalnimadiisa bani aadamka marka uu la dhaqmayo sida uu dhaqankiisu yahay waa kii cumar bnu khadaab lahaa hal caamaltahu bidaraahim wadamaniir alatii yucrafu biha waracu shaksi waa ninkan aad taskiyeynaysaad leeda waa markhaati wanaagsan miyaa dhaqaala idin dhex maray oo weli miyaa wax maala isugu timaadeen lacag taasaa lagu gartaa qofka xalaal miirashadiisa maya haddaba iska tegma taqaanide dadba xayraan markay halkaa gashe marka waa xujo aada iyo aada u adag qofka qiimihiisa iyo shaksiyadiisa iyo gobonnimadiisay sheegaysaa inuu dadka waxooda iska ilaaliyo intaan horta wax kale ku tarinba marka taa aada la isaga waaniya weliba dadka ganacsiga ku lug lehi aada isaga ilaaliyeen arrintaa qaybta kale xadiidka waxa xawaalada la idhaahda ka warramaysa xawaaladan maaha tan waa baabuliijaar laakiin waa xawaaladii kutubta ay qoraysay waidaa utbica axadukum calaa maliyin falyatbac macnaha waxa weeyaan dayn baad qof ku leedahay wuxuu ku yihi anigu imika ma hayo laakiin hebel baan intaadaa in le-e ku leeyahay ku hadh anigu ma hayo hebel baan kule boqol kun baad igu leeday boqolkaa boqolkiisaan hebelkaa ku leeyahay xoolana wuu haystaa dee ku hadh haddaad tidhaahdo ku hadhi maayo adun baan ku haysanaya in la kala baxa uma jeedi laakiin nebigu wuxuu kuleeyahay hebelkaasi hadduu hagaagsan yahay oo uu yahay mid maal leh aan dafirsanayn meli waa maal buu hayaa mana dafirsana oo malaha iguma leh labadaa haddii laga helo waad ku hadhaysaa waad ku qasbantay amarka nebigaad qaadanaysaa calayhi salaatu wasalaam oo haddii uu isa soo taaga isagiina uu sillanaadana dee maxkamaddu baad la tegaysaa kaaga jaraysa laakiin kii hore kuma rajacaysa oo kuma noqonaysa laba kaclayntaas lama ogola si loo kala baxadee si aan dib loogu noqona loo sii kala socdo baabulxawaala buu xadiidka qaybtaasi ka waran baab fii xusni اlqadaa waxa uu nebigu ka warramay tan aynu soo xusnaynay uun mid la sii socoto oo gobanimada iyo sharafta iyo iimaanku inuu ku jiro fii xusni اlqadaa in si fiican loo dayn baxo oo qofka siiba daynku siiyey laba jeer hadduu ku laba jeer hadduu daynku siiyo qofku wuxuu u dhigmaa inuu kugu sadaqaysto oo kale rasuulku sala allahu calayh wasalam soo marnay axaadiidta kitaabadii hore aynu kusoo marnay laba jeeroo qofkan aada dayn siisay waxay u dhigantaa inaad maalka laftiisiiba siisay boqol kun hadduu laba jeer kugu celiyo kow iyo laba ku amaahiyo isagoo ku siiyo kale ka dhiganta marka qofkii ixsaan buu kuu sameeyey ixsaankaasi wuxuu istaahilaa inaad ixsaan adiguna ku abaalmariso hal jazaau lixsaani ila alixsaan oo aad ammaanto oo aada u mahadnaqdo oo adduunkiisa waktigii loogu talagalay aada bixiso haddaan balaayo kala iman oo de haddii hayn la-aani jirtana dee ilaahay baa ku garaabo ihi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara qofkii hadduu cayr yahay dee intuu helaya hala sugabaa ilahaw can abi raafic qaala wuxu uhi istaslafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bakran bakr waa qaalinka shaygaanu naqaano qaalin iyo qaalin hab habudhawaqii bay kala baydheene qaalin ayuu nebigu sii amaahday dee danta ummaddaan u amaahday fa jaaءatu ibilun min asadaqa geel sekada ah baa nebiga u yimid fa amaranii rasuulku wixii faray buu ihi asxaabigan xokayntii nebiga ahaa an aqdiya arajula bakra ninkii inaan qaalinkiisii u gudo qaalinka qaalin baa lagu amaahday ila waa mutaqawam waa wax la qiimaynayo waay faqultu waxaan ihi lama jid fi libili dee geelii nebi allow kamaan helin la keenay ilaa jamalan khiyaaran rabaaciyan wuxuunan ka helay awr mudan oo macnaha khiyaaran xul ah rabaaciyan toddoba jira rabaaciga waynu soo marnay geela asnaanta da-da uu leeyahay laga ibnu makhaad laga soo bilaabo ilaa koob iyo toban jir iyo ka micyaysta iyo noocyadu le mar baynu soo ishaarnay toban qayboodu lahaa marka rabaacigu waxa weeyaan ka sanadkii lixaadna dhameeyey kii toddobaadna galay waa awr xooga wey faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxu uhi acdihi iyaahu waar kaa toddoba jirkaa qaalinkiisii u sii fa ina khiyaara annaasi dadka waxa u gobsan axsanuhum qadaa'an kuwa ugu gudid fiican macnaha kuwa u gashi bax fiican ayaa dadka ugu wanaagsan maxaa dee ajrigan aad helaysa ka sakooba in mucaamaladii kii kuu sii socoto ayay faa'iide ka tahay soo maa ila record fiican maanta markaad si wanaagsan u bixiso ee berri si fiican u bixiso ee saa dambe si fiican u bixiso runtaadaa hore iyo recordkaaga horea lagu aaminaya haddii kale dadka warwareejiso kana wuu kuu diidi kuwa kalead wax ka amahan lahaydna wuu sheegi dabeetana waad waad halkaasaad ku qufulmi runtaa beentaada hore runtaada dambe ayay dishaa waan iska bixinayaa dambe haddaad tidhaahdo maya faylkaas wuu soo xidhmaya marka sidaasaa nebigu yihi oo dadka idinku wanaagsan weeye dadka si wanaagsan waxu bixiya can jaabir bni cabdillaahi qaana wuxuu yihi jaabir kaana lii cala nabiyi daynun faqadaanii wazaadanii nebiga dayn baan ku lahaa markaasuu dayntii isiiyey kolkaasuu ii siyaadiyey xadiidkani ka horreeya laba masalo muhiima laga qaatay saddex masalo mid oo inagaa soo aragnay oo dee baabku tuu guntay weeyo dadka in si fiican loogu dayn baxo looga dayn baxo xataa dee gaal iyo islaam mid kastaba ahaada inaad tidhaahdo gaalka maanta ad wixii sii heshee dhac waa khatar weeye masalada labaad waxa weeye amaahda waa tii layidhi aan la siyaadinin ee siyaadada amaahda la siyaadiyaa maxay ahayd ribo laakiin goormay ahayd taas waa marka heshiiska hore la gelayo boqolkaa kun baan ku amaahiyey boqol iyo tobanna ii soo celi caqadka xagga hore iyo heshiiskaa marka la gelayo ayuu xaaraan ahaa laakiin haddii dawcan qofkii isagoo gashi baxaya dayntiina bixinaya dadkii siiye wax ugu daro taa lama yidhaahdo ribo lama yidhaahdo ribe waa waa xusnu lqadaa sida cinwaanku yahay waa waa daynbixin fiican weeye daynbixiye fiican ixsaan weeye in allaha yaamuru bilcadli walixsaan labadaba ilaahay wuu ina faray cadaaladda waxay qofka intiisa inaad siiso ixsaankuna waxa weye inaad wax ugu darto taasina waa masalada kale isweydiinta le waxa weeye xoolahan seka lagu sheegay sekadiina dad baa leh ninkii daynlahaa nebigu ugu dar buuri siyaadada isaga daah oo sekada dee ninkani muxuu maxaa loogu siyaadiy nebigu muxuu sekada ugu siyaadiyey dee ile sekada dad baa lahaa nebigu ma lahayn ninkanna ma lahayn ninkani gashiiluun baha sooma haddana uu siyaado ugu darbuul dee dadka xoolahoodii miyaanu ninka siinin marka culimmada waxay leeyihin ha waa jirtaa siyaadadaa inuu nebigu bixiye dee ka soo qaadan inuu faqiirkii sekada qaadanaya isba ahaadee kan sekada la siinayey ee nebigu uu yihi siyaadada u daa dee asxaabu sakaan buu ka mid ahaa dadkii mustaxiqiinta un liiskoodii ku dar marka arrimahaasoo dhami waa waxyaabaha kusoo arooraya baabun fi sarf sarifkii iyo in ribada laga ilaaliyo sarifka in ribada laga ilaaliyo can cumara radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau yihi adahabu bilwariq dahabkii haddii lacag lagu iibinayo riban waa ribo ilaa haan wahaan hooy oo keen mooyaane walburu bilbur labadii raashine burkaha isku midkahaa marka laysku iibinayo riban weeye ilaa haan wahaan hooy oo keen mooyaane watamru bitamri riban waa ribo timir timir lagu iibinayo ilaa haan wahaan washaciiru bishaciiri riban ilaa haan wahaan marka madcuumaadka iyo mawsuunaadka iyo makiilaadka waxaa lacagta la idhahda iyo raashinka marka laka laysku iibinayo laisdhaafsanayo hadday isku mid yihiin laba shardi buu leeyahay in la isna la egeysiiyo markaana la kala qaato labadii shay la isku iibinaya labadii lacagayo labadii raashin saa uu nebigu sheegay marka ay kala duwan yihiin maalan dahab iyo lacag oo kale hal shardi buu leeyahay oo ah in markaa la kala qaato waa la kala barin karaa dahab iyo lacag dee isku qiimo maaha laba raashin oo kale noocii isku dee way kala duwan yihin waa la kala barin karaa laakiin waa inaan lala kala tegin xikmadda sharcigu uu sheegayna inaga aada u naqaana oo tadaahub alascaar waxa la yidhaahdo ama sicir bararku maadaamuu inagu badan yahay sirtaa loo yidhi ha la kala qaatay inagaa fahmayna isqabsigu dad badan wuxuu ku yimaadaa waktigaa sicir bararku jiro iminkay wax kala sarifanayaan mid baa la maqan intuu sii maqanya berri uu keenayaabuu ku dhufanayaaba maxay ayuu wax weyn kacayaa goordhow markuu lacagtii keenaabuu kii kale madaxa iyo madaxu xoqanaya warwareeg buu bilaabaya ewel markii miyaan kuu sarifay me maynaan goyn sarifkaa war weyn waynu goyne wuxuu ka cararayaa qiimahan hoosu degay midna wuxuu doonayaa qiimaha kacay marka kala kacasa laga cararaya can cubaadata bni saamit ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi adahabu bidahab dahabkii oo dahab lagu iibinayo adahabu yubaacu bidahab tibruha wa caynuha kiisa tibriga ah tibrigana waxa weeye kii aan shiillayna ciidda wad cayntuna waa kii safaysnaa shiilnaa waalfidatu tubaacu bilfida lacagtii lacagta lagu iibinaya tibruhaa wa caynuhaa teeda la shiilayo ta kaleba hee khabarkiibaa go-an oo ah sawaaun waa isku mid waa sawaa waa isku midoo la isma dheeraysiin karee waa in la isla egaysiiyaa dahabka dahabka waa in la isleegeysiya lacagta lacagta waa in la isleegeysiya walburu bilbur marka burbur lagu iibinayo mudyun bimudyi waa dhegley iyo dhegley ee aan idhaahdo mud iyo mud muddun iyo mudyun baa kala jira hadduu ya leeyahay waa wax ka weyn dheglayda ama nuskiilaha oo lix iyo toban saac meelahaasoo kolay weyn weeye ayaa mudyiga loo yaqaana washaciir bishaciir heedii heer haddii lagu iibinayo mudyun bimudyi waxa weeyaan waa in labadaa miisaan la isla egeysiiyaa watamru bitamri mudyun bimudyi waalmilxu bilmulxi mudyun bimudyi faman zaada aw istazaada qofka kordhiya ama yidhaahda ii kordhi faqad arbaa ribuu sameeyey buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam walaa ba'sa balaaya kuma jirto bibayci dahabi bilfida dahabkii oo lacag lagu iibinayo waalfidatu akaruhumaa laakiin iyaday lacagtu badantay ilaa lacagtaa ka qiimo jabane yadan biyadin marka la kala qaadanayo wa amaa nasii'atan falaa hadday la kala amaahanaya maya dahabkii siisii lacagtana haftaan kugu siinayo si googoosa iyo marba intaan helo maya walaa ba'sa dhibaata kuma jirto bibayci alburi bishaciir in lagu iibiyo haadii iyo shaciirkii washaciiru akaruhumaa iyaday heedu badanta oo waxa ka burka ayaa ka qiimo badan shaciirka waana waxaa loo tixgelinaya laba raashin oo kala noocah marka mar hadday labadii raashin kala nooc yihiin bariis iyo arabaki waa la kala badin karaa laakiin yadan biyadin wa amaa nasii'atan fala amaahun baa loo diidanya wixii kala noocah can cubaadata bni saamit can inabiy bihada alkhabar yaziidu wayanqus waxna xadiiska wuu ku daray waxna wuu ka yaro dhimay wazaada wuu kordhiyey qaala wuxuu yidhi waida faida اkhtalafat haadihi اlasnaaf noocyadani mar hadday kala duwanaato fabiicuu kayfa shi'tu sidaad doontaan u iibiyo intaa doontaan kala badiya idaa kaana shardigu waa kan yadan biyadin markuu yahay hoo okeen hoo okeen warkuu intaasu ku dhan yahay wixii markaas faahfaahinna la sii xidhiidhana dee kolley fiqiga iyo kutubta mucaamalaadka ayaa aada uga sii warramaysa tafaasiisha sarifka iyo waxyaabahan casriga ee gadaal yimi wallahu aclam